أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يريد الله به خيرا ينفقهه في الدين وxadiid rasuulku salى اllahu عalيه wasalam uu yidhi siibana fuqahadu ay kutubaha fiqiga ay ku bilaabaan man yuriid illaahu qofka ilaahay la doono bihi isaga khayran khayr iyo wanaag qofku ilaahay la doono yufaqihhu wuxuu ilaahay fahansiiyaa yuu fahansiinayaa qofka fi diini diinta ayaa ilaahay fahansiiyaa qofku khayr iyo wanaag mid addunya mid aakhiraba la doono taa mafhuumkeedu waxa weeye qofkaan ilaahay khayr la dooninna fahanka diinta ayuunbaa laga xidhaa laakiin qofku khayr adduunye mid aakhiraba ilaahay la doono diinta ayuu fahansiiyaa kitaabkanna aynu bilaabayno waxaa la yidhaahdaa macruuf waxa uu ku yahay safiine matnu safiine ayuu macruuf ku yahay oo lagu yaqaanaa laba qaybood buu uqaybsamaayo qayb waxaa la idhahdaa safiinatu najaa qaybna waxaa la idhahdaa safiinatu salaa qaybtaa safiinatu najaa isagu waa tahaarada iyo salaada zakada iyo soomka oo aan sii badnayn ayuu ka hadlaa kaa safiinatu salaa la yidhaha isagu waa tahaarada iyo salaada oo keliya ayuunbuu ka hadlaa waxaana soo horeeya safiinatu salaadkaa soo horeeya safiinatu najaagaa soo horeeya qaala almualifu raximah llah wuxu uhi bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista caamkaa lahaayee naxariistiisa adduunyo cid walba wada gaadhsiiyey alraxiimi allihii naxariista gaarkaa lahaayee naxariistiisa aakhiro ku gaar yeelay dadka mu'miniintaah alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa ayaa mahad dhammaanteed u sugnaatay mahad iyo ammaan iyo maamuus wuxuu u sugnaaday lilaahi ilaahay buu u sugnaaday allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda iyo maaligooda iyo maamulahooda iyo raasiqooda ahaa ayaa mahad dhammaanteed u sugnaatay caalamiintuna waa jinka iyo insiga iyo malaa'igta ama waa wixii ilaahay ka soo hadhay oo dhan mahaddaasi ilaahay ayay u sugnaatay wa bihi ilaahay isaga ayaanu nastaciinu kaalmo ugaga doonaynaa calaa umuuri dunyaa waddiin inuu noogu kaalmeeyo arrimaha diinta iyo arrimaha adduunyaba inuu noogu kaalmeeyana isaga ayaanu kaalmo kaga doonaynaa buu sheekhu uhi wa bihi ilaahay ayaanu nastaciinu cawn iyo kaalmo kaga doonaynaa inuu noogu kaalmeeyo calaa umuuri dunyaa arrimaha adduunyo wadiini iyo arrimaha diintaba inuu noogu kaalmeeyo isaga ayaanu ilaahay kaalmo kaga doonaynaa wa salla allaahu allaha u naxariisto oo ha u siyaadiya naxariistiisa wasallama ha nabadgeliyo calaa sayidinaa sayidkeennii muxammadin nebi muxammed ahaa khaatami nebiyiina nebiyada khatimeye u dembeeyey khaatimi nebiyiina khaatim haddii la yidhaahdo waa kii khatimay ee u dembeeyey khaatam haddii la yidhaahdana waa kii sida shaambadda oo kale u ahaa nebiyadee ugu dembeeyey allaha u naxariisto ha nabadgeliyo wa aalihi wa saxbihi ahalkiisii iyo xigtadiisii wa saxbihi iyo asxaabtiisii na ha ahaato salaadda iyo salaamtaasi ajmaciina dhammaantoodba iyagoo idilna ilaahay naxariistiisa iyo nabadgelyadiisu ha ahaato aalkiisa iyo asxaabtiisiiba dhammaantoodba walaa xawla xeelad walaa quwata iyo quwa noomay sugnaanin oo ma lihin ilaa billaahi ilaahay kaalmaysigiisa mooyaane allihii alcaliyi ee sarreeyey alcadiimi ee weynaa mooyaane wax xeelad ah iyo wax awoodah oo noo suganina ma jirta buuhi ilaa ilaahay kaalmaysigiisa mooyaane awood iyo xeelad ilaahay kaalmaysigiisa ayuun baan ku helaynaa buuhi allihii alcaliyi ee sarreeyey alcadiimi ee weynaa wuxuuhi intaa kadib sheekhu faslun haadaa faasilun baa la yidhaha kani waa kala saare wuxuu kala saaraa hadalkii soo socday iyo hadalka dambe ee imanaya ayuu kala saaraa markaa had iyo gooraale taraajimta culimmada muslimiintu ay dhigtaani waxa ugu sarreeya kitaab oo waxay yidhaahdaan kitaabu kadaa bay yidhaahdaan kitaabka markaa waxaa soo hoos galaa waxaa la yidhaha abwaabta baabbaa soo hoos gala waxaa soo hoos gala fasal waxaa soo hoos gala farac waxaa soo hoos gala mas'alo waxaa soo hoos gala tambiih iyo baraarujin intaasuu kitaabku ka kooban yahay kitaab waxaa ka sii hooseeya marka wax la tarjamaysanayo baab baabkuna isagana waxoogay ayuu ka hadlayaayoo wuxuu sii koobaa isaguna fasallo iyo furuucda iyo masaa'isha iyo tambiiha iyo baraarujinta ayaa sii hoos gala fasalkana isagana waxaa soo hoos galaa furuucda iyo masaa'isha iyo tambiihaa soo hoos galaa faracana waxaa soo hoos gala masaa'isha iyo tambiiha masaa'ishana tambiiha iyo ayaa soo hoos gala tambiihana waxaa soo hoos waxaa intaa maraa ka sii dambeeya khaatimada iyo tatimada markaa waa tarjamo uun hadalkii hore soo socday iyo hadalka dambe imanaya ayuunbaa lagu kala teedaayoo lagu kala xidhaa markaa faslun haadaa faasilun kani mid kala saaraya weeye wixii hore inoo soo socday oo gogashaa hore ah iyo waxaan soo socday sheekhu inoo soo dhigayo fasalkan muxuu kaga hadlayaa sheekhu usuuluddiin buu kaga hadlayaa diinta asalkeeda oo ah arkaanta islaamka iyo ta iimaanka waana waxa asalka u ama aasaaska u ah diinteenna diinteenna waxa asalkii aasaaska u ah qof waliba oo muslim sheeganaya inuu yaqaano oo marka la weydiiyo uu ka jawaabo waa arrin laga maarmaana waanaynu iska sahashannaa beri baa nin markhaati loo keeno meel baa loo soo joojiyey ninkii durayey baa yidhi bal ninkana markhaatiga iga qaadeen arkaanulislaamka weydiiyey iyo arkaanuliimaanka weydiiyey nin weynna wuu ahaa oo muslima oo tukada oo tusbax sita wuu garan waayey markaa in la ogaado oo qof waliba uu arkaanulislaam yacnii gurigaasi inta masaajidka aynu maku jiraa inta tiiruu leeyahay waynu naqaanaa waynu aqoon u yeeshaa qofku islaamnimada waxay tiirarkeedu yahan islaamnimadu ka koobantay iimaanku waxuu ka kooban yahan inuu yaqaano waa laga maarmaan oo haddii lagu weydiiyo anad amagamag odhanne aad sheegtaa markaa wuxuuhi sheekhu arkaanulislaami islaamka tiirarkiisu khamsatun waa shan tiirarka islaamnimadu ama maahiyada iyo islaamnimada xaqiiqadeedu waxay ka kooban tahay ee haddii mid ka mida la waayo aan islaamnimadii la helaynin khamsatun waa shan islaamnimada oo ah hoggaansankii axkaamta sharcigaa loo hoggaansamayey ka ugu horreeya waxa weeye shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu اllah waa shahaadatun qirid qofku uu qiro an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudayo inaanu jirin ila allahu alla mooyaane alla xaq lagu caabudayo inaanu jirin alla mooyaane wa anna muxammadan nebi muxameda rasuulullaahi rasuulkii ilaahay soo dirtay inuu yahay oo la qiri waya ka horreeya rugniga koowaad ee arkaanta ama tiirarka islaamku uu leeyahay waxa ugu horreeya shahaadadaa inaad yaqiinsato ood ictiqaadiso mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane nebi muxamedna uu yahay kii ilaahay u daraejinaya insiba inuu yahay waa inaad qirtaa markaa ashhadu macnaheedu waxa weeye ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane wa ashhadu anna muxamadan rasuul waxaa kaloon qiraya nebi maxamed rasuulka ilahi inuu yahay walasaa ogaataa waabaan weydiiyey sii horraysay ayaan odayaal dhowr iyo tobana weydiiyey waxaan ku uhi markaa leedihiin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamed rasuulullah maxaa uga jeedaan bal ii macnaya baan ku uhi way aamuseen ilaa koob iyo toban bay ahaayeen mid ka midaa wuxuu yidhi anugu waxaan u malaynaya ilaahay inaan baryayo buui inaan ilaahay baryayo ayaan u malaynayaa buui qofka yacni islaamnimadiisuba yaani halis bay ku jirtaa ashahaadii ama kadinkii laga soo gelaya garan waayey haddana islaamka sheeganaya halis bay islaamnimadiisu ku jirtaa markaa inuu qofku aqoon u lahaado oo uu barto oo uu weydiiyo dadka aqoonta ule baa wanaagsan markaa rugniga ugu horeeya ee ay leedahay arkaanta islaamku waa shahaadatu qirid an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuda inuu jira ila allahu alla mooyaane wa anna muxamedan rasuulullah nebi maxamed rasuulkii ergeygii uu soo diray ee uu jiniya insiba u soo diray inuu yahay oo la qira way ka horreeya wa iqaamu salaa ka labaadna waxa weeye waa salaada oo la oogo weliba maaha tukasho maaha iska soo tuurid yacnii waan iska soo tuurayaa waan iska soo ridayaa si qoraxaaboo degta ku seeto waxa weeye waa oogid oogid macnaheeduna waxa weeye waa inay siday ahayd aada uga soo baxdo oo aad taqaano waxaa yacni lagama maarmaankaa salaadda intaanad gelin kitaabka inoo keeni doona waa inaad taqaanaa salaaddu arkaantay leedahay waa inaad taqaanaa sunnayaasha iyo wixii ku hagaajinayey waa inaad taqaanaa wixii kaa burinayey waxa kaa burinaya waa inaad taqaanaa waxa makruuha ahee salaadda lafdeeda ayadana kaa naaqusinayana waa inaad ogaataa markaad waxaasoo dhan ogaato ee aad siday tahay uga soo baxdo ayaad noqonaysaa qof salaaddii oogay haddii kale waxaad noqonaysaa qof qoraxaabaa iska soo riday marka wa iqaamu salaa waa salaada oo aada oogto rugniga labadii arkaanta islaamka ka midii waa inaad salaaddii oogtood laasimto oo aad arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo wixii looga baahnay o dhan aad ilaaliso kaasina waa rugniga labaad haddii aad kadinkii horraysay aad soo taagto laakiin hore aad u socon weydo oo tidhaa salaad iyo mid dambana samayn maayo dee ogoday salaadnimadeed waxba kaman jireen haddaad tidhaa waana shahaadanayaa uun dabeedna hore ugu sii socon maayo waxa lagaa raba markaad shahaadatee tidhaa waxaan qirayaa ilaa xaq lagu caabudaa inu jira alla marid waa inaad ii caabudaa ilaa xaq lagu caabudaa baad tihi waa inaad xaqii adigu ku caabudaa markaa salaadda ugu horraysa waa rugniga labaad wa itaau zakaa iyo zakada bixinteedii ka saddexaadna waxa weeye waa zakada bixinteeda oo zakada oo ah qadarkaa yar ee aad ka bixinayso ama maalkaaga ama jidhkaaga aad ka bixinayso ee aad siinayso dadka gaarka ah ee lagu yidhi sii ood siisa weeye zakadu waa qadarkaa maalka ah ee aad ka bixinayso nafta maalkaaga haddii ay sakaatulmaalkii tahay ama hadday sakaatulfitri tahayna aad nafdaada ka bixinayso ee aad qaabka gaara u bixinayso ee aad siinayso dadkii mutay ee masaakiinta iyo fuqarada iyo dadka baahan iyo dadkii qaamaysan lahaa rugniga saddexaad ee lagaa rabaana waa kaasoo waa itaau zakaa zakada bixinteedii iyo siinteedii ciddii mudatay aad siiso rugniga afraad wa sawmu ramadaana ramadaan soomkeeda weeye bishaa ramadaan ee bisha sagaalaad ee sanadka ayadana waa inaad soomtaa oo aad maalin kasta oo aanad ama xanuunsanayn amaba aanad socdaal ku jirin amaba aanad yacni acdaartii kale aanad lahayn waa inaad laga bilaabo waaga ilaa iyo dhicidda cadceedda waa inaad iska ilaalisaa wax alyaaliyo wixii waxa furinayay hadday tahay wax wax la cuno hadday tahay wax la cabo hadday tahay xidhiirkii dumarka waa inaad iska ilaalisaa wa soomu ramadaana iyo rabadaan soomkeeda rugniga saddexaadna waa rabadaan soomkeeda rugniga shanaad waa xajulbeyti beytka iyo kacbada ilaahood u qasato ood u soo xajido man istataaca ilayhi sabiilan ka jid ahaan u awooda uu soo xajiyo rugniga shanaadna waxa weeye inuu qofku beytkaa ilaahaya kacbada u xajiyo cid walba isagu ma saarne waa ciddii awoodda jid ahaan ee hesha wixii ay ku tegi lahayd ee qarash iyo hawla looga baahnaa iyo intuu maqan yahay ilaa soo noqodkiisa dadkii uu ka mas-uulkahaa masaariiftooda qofka hela iyo wuxuu ku tagay ilaa soo noqodkiisa jid ahaan iyo awood ahaanna u gudan karaya ayuu saaran yahay kii isagu hantiya maal haysta ee jid ahaan iyo awood ahaan iyo tabar ahaan u kari waaya waxa saaran inuu cid kala dirto oo cid kale ay ka soo xajido ayaa saaran marka man istataaca ilayhi sabiilan kii jid ahaan u kara ee saahidiisa sii socod iyo soo noqod iyo ciddii ay nafaqadiisu ku waajibaysay ba haystay ayuu isaguna ku waajibaya iyo cumradiba intaa waxaa la yidhahdaa arkaanulislaame bal guntada ayada intaa faslun haadaa faasilun kani mid kala saaraya weeye waxaa hore laynoo soo sheegay waxaa soo socdaa kanna muxuu kaga hadlayaa iimaanka arkaantiisa ayuu kaga hadlayaa arkaanu liimaani iimaanka arkaantiisu sittatun waa lix iimaanka oo ah rumaynta ilaahay la rumeeyo isagana waxa u tiirarah ee maahiyadiisu ay ka koobantahiyo xaqiiqadiisu waa lix ka u horreeya waa an tu'mina billaah ilaahay waa inaad rumaysaa ilaahay waa inaad rumaysaa jiritaankiisa waa inaad rumaysaa rabbinimadiisa waa inaad rumaysaa isagu ka kownkan iyo waxa ku dhex jiro oo dhan abuuray inuu yahay ka isagu maamulaya inuu yahay ka isagu arsaaqaya inuu yahay waa inaad rumaysaa uluuhiyadiisa iyo ilaahnimadiisa waa inaad rumaysaayoo inuu yahay isaga ka macbuudka ee xaq lagu caabudo ee cibaado isagu mutay oon cid lagu lamaanaynin waa inaad rumaysaa wixii magac iyo sifaahuu leeyahayna waa inaad rumaysaayoo siday tahay aada ilaahay ugu sugtahay ood ugu rumaysaa marka an tu'mina billaah ilaahay waa inaad rumaysaa kelinimadiisa waa inaad rumaysaa jiritaankiisa waa inaad rumaysaa cibaado inuu isagu mutay waa inaad rumaysaa mustaqni inuu yahay oo mid isagu deeqtoon loona wada baahan yahay inuu yahay waa inaad rumaysaa ka ugu horreeya waa an tu'mina billaah ilaahay waa inaad rumaysaa rugniga labaad wa malaa'ikatihi malaa'igtiisana waa inaad rumaysaa addoommadaa ilaahay ee malaa'igta la yidhaahdo ayagana waa inaad rumaysaa waa addoommo ilaahay waa inaad u rumaysaa oo la maamuusay oo aan ilaahay waxa uu faray caasiin wixii uu faray uun fuliya sufare iyo kuwa u dhexeeya weeye allaya khalqigiisa siduu ugu idnee ugu fasaxe ilaahay faraabay u tasarufaan run ayay ku sheegayaan waxay ka warramaan waana aad bay u tiro badan yihiin oo tiradooda alla mooye cid kaleoo koobi kartaa ma jirto waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam habeenkii laylatalisraa walmicraaj baytulmacmuur markuu tegey toddobaatan kun oo malag baa maalintiiba ku tukada baa layihi dibna uguma soo noqdaane toddobaatan kun oo malag baa maalin walba hor gala ayaa ayaa horle baa gala marka malaa'igtaana waa inaad rumaysaa yacni jiritaankooda weliba tashakul bay samaynayo dee nebiga suurooyin buu ugu iman jiray malakul jibriil oo malakul jibriil oo waxyiga ilaahay u diray ayaa ka mid a mikaa'iil oo amdaarta iyo roobka qaabilsan israafiil oo markaa isaguna suurta afuufitaankeeda casraa'iil oo markaa isagana arwaaxda qabashadooda loo wakiishay ayaa ka mid a malaa'igta noocaasana ee addoommada ilaahay ee noocaasana waa inaad rumaysaa iimaanka ayay ka mid tahay haddaad tiraan ma jiraan iimaankaaga waxba kama jiraan wa kutubihi ilaahay kutubtii uu soo dejiyey kutubtii ilaahay soo dejiyey ee uu nooga sheegay ee ay ka mid ahayd tawraadi ay ka mid ahayd oo injiili ay ka mid ahayd oo zabuurtii nebiyullaahi daawuud ay ka mid ahayd oo kitaabka qur'aanka ilaahay ku khatimay uu ku wada dhammaystiray kuwana waa inaad rumaysaa inay ilaahay hadalkiisii yihiin aayuhu wa xurufuhu aayadihiis iyo xurufdiisuba inay ilaahay hadalkiisii yihiin isaga xaggiisa ka yimaadeen isaga uu noqonayo qur'aanku waa inaad rumaysaa qur'aankana waa inaad saa u rumaysaa iyo kutubtiisa wa kutubihi ilahay kutubtiisa o dhan waa inaad rumaysaa wa kutubihi ilaahay kutubtii uu soo dejiyey qur'aankaasi ugu dembeeyey ayagana waa inaad rumaysaa iimaanku midii haddaad diiddo iimaankaaga waxba kaman jiraan wa rusulihi rusushii uu soo dirayna ayagana waa inaad rumaysaa rusushaa uu soo diray ee khalqigiisa u soo diray ee waxyiga u soo dhiibay ayagana waa inaad rumaysaa oo nebiyullaahi moxamed ilaahay uu ku khatimay waa inaad rumaysaa inuu ilaahay u soo diray khalqiga si ay u hanuuniyaan si ay u toosiyaan noloshooda adduunyatooda aakhiraba waxa ilaahay ku ayiday mucjisooyin tusinaysa runtooda waa inaad rumaysaa inay ilaahay risaaladiisii ka soo gaadhsiiyeen wuxuu faray inay caddeeyaanna ay caddeeyeen inay laga maarmaanta in la ixtiraamo inaan la kala saarin oo aanad qaarna rumaynin qaarna aanad diidin waa inaad rususha ilaahayna aad rumaysaa ululcasmi rususha la yidhaahda ayaa ka mid ahee oo nebi moxamed iyo ibraahim iyo muuse iyo nebi ciise iyo nebi nuux ululcasmi baa la yidhaahdaa yacnii ilaa siddeed iyo toban ayaa qur'aanku uu inoo sheegay tiradooda ilaa shan iyo labaatan ayuu qur-aanku inoo sheegay tiradooda markaa waa inaad rumaysaa oo aad sayid u qaata iyo kuwa ilaahay inooga qisooday iyo kuwaanu alla inooga qisoon labaduba waa jiraan waa inaad saa u rumaysaa kuwa laynooga qisooda laynoo sheegayna waa inaad sida yihiin iyo magacooda aad u qadataa kuwa aan lagaaga qisoonin qisooda ilaahay inoo sheeginna waa inaad ogaataa inay jiraan laakiin aad magacyadooda waxba raadsaadin markaa rusushaana waa inaad ayagana sidaa u rumaysaa rugniga shanaad walyowmi alaakhir maalinta yowmalaakhirka waa inaad rumaysaa maalinta u dambaysa waa inaad rumaysaa waxaa la yidhi mawdkay ka bilaabmi ilaa waxa dee qiyaamaha dhacaya habeen dambe ayaan ka dembaynin waa inaad rumaysaa inuu jiro waa inaad rumaysaa maalintaa waxa dhacayee laynoo sheegay hadday tahay dee dadkii iyo khalaa'iqdii oo dhan oo laysu soo kicinayo carasaad iyo bannaan laysugu keenayo la miisaamayo acmaashoodiiyo ayagaba jidh siraad la marinayo janno iyo naar lagu kala dambaynayo oo qaarna ay janno gelayaan fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir taana waa inaad rumaysaa maalintaa yowmal aakhirka iyo waxa dhacaya ee dambe ayagana waa inaad rumaysaa ahmiyad weyn iyo qiimo weyn baanay leedahay rumayntaa aakhiro xagga iimaanka qiimo weyn bay ku leedahay waayo qofka rumaysan markuu dhinto in la soo noolaynayo wax alliyaaliyo wuxuu qabtaa khayr iyo sharba in loo diiwaangelinayo aakhiro la soo saarayo oo la hor keenayo oo lagu xisaabinayo qofka rumaysani qof digtoon oo wixii wanaag ahaana samaynaya wixii xunna ka dheeraanaya dulmiga iyo dhacaya boobka iska ilaalinaya buu noqonayaa laakiin qofka aan aakhiro rumaysnayni dee wax alliyaaliyo wuxuu doonaa buu samaynaya ummaddu ku durdurinaya ilaa wax ka dambeeyuu rumaysan yahay ma jirte walyowm alaakhir maalintaa yowm alaakhirkee maalmaa ugu dambaysee qiyaamahana waynaad rumaysaa wa bilqadari waxa qadarkaana waa inaad rumaysaa khayrihi wa sharihi min allaahi tacaala kiisa khayrka kuwa iyo kiisa sharka ku ahiba ilaahay xaggiisa inuu ka yimi waa inaad ogaataa oo aad isagana rumaysaa waa inaad ogaataa inuu dhacayo waxa ilaahay qadaray waxaan ilaahay qadarini inaanay dhacaynin waa inaad rumaysaa wixii kugu dhacaa marnaba inaanu ku gafeen waa inaad ogaataa wixii ku gafaana marnaba inaanu kugu dhaceen waa inaad ogaataa oo ilaahay qadarkiisana sidaa waa inaad u rumaysaa arkaanta iimaankuna waa intaase waa in la guntadayoo haddii lagu weydiiyo iyagana waa inaad saa uga jawaabta waa inaad ilaahay rumaysaa waa inaad malaa'igtiisa rumaysaa waa inaad kutubtiisa rumaysaa waa inaad rusushiisa rumaysaa yowma alaakhirka iyo qadarka sidaa waa inaad uga jawaabta ood u yaqiinsanaataa faslun haadaa faasilun mid kala saari weeye wixii inoo soo horreeyey iyo waxa inoo soo socdaa wa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheed waxa weeyaan buu uhi laa macbuuda mid la caabudo bixaqin lagu caabuday fi lwujuudi kownkan iyo jiritaankan ma jiro ila allaahu alla mooyaane ma jiro weeye laa ilaaha ila allah macnaheed waa kaas buui laa macbuuda bixaqin xaq mid lagu caabudo xaq waxaa loo leeyahay dee malaayiin waxbay ummad dadku caabudaan laakiin xaqka u mutay cibaado in isaga lagu caabudaa alla un weye wax alliyaaliyo waxaa kale cibaadadooda waxba kama jiraan weeye wa macnaa laa ilaaha ila allah laa macbuuda bixaqin xaq mid lagu caabudaa ma jira fi lwujuud ila allah alla mooyaane waayahay faslun haadaa faasilun kani mid kala saari weeye wixii hore iyo waxaan inoo soo socdaa wuxuu kaga hadlayaa had iyo gooraaree marka axkaamta laga hadlayo wax kasta waxaa la waa inuu qaangaar yahay waa inuu qaangaar yahay shaygaasi markuu ku waajibaya waa inuu qaangaar yahay bal maxaa lagu qaangaaraa waxaa lagu qaangaaray qofka marka lagu arka lo odhan waa qaangaar rag iyo dumarba muxuu yahay wuxuu sheekhu yidhi calaamaatu lbuluuqi qaangaadhka calaamadaha lagu garto ee haddii qofka lagu arka la odhanayo wuu qaangaaday alaaun waa saddex bimacnaa saddexdaa mid ka mida haddii lagu arko wuu qaangaaday baa laydhaah wuu qaangaaday qaan ayuu gaadhay bimacnaa xaddu takliif buu gaadhay xadkii lagu mashaqayn lahaa ee wax lagu faraye wax loo diidayey buu gaadhay xilligii qaan lagu weydiin lahaa buu gaadhay bay ka dhigan tafsir qaangaar macnaheedu waa kaa waayo ka u horeeya tamaamu khamsata cashara sanatan fi adakari waalunhaa waa shan iyo toban sannadood oo u buuxsama labkii iyo dhadigiiba inankii iyo inantiiba waa in maalintay dhasheen laga bilaabo shan iyo toban sano oo laga tiriyey dayaxa qamari ah waa inay u dhammaystirmaan hadday shan iyo tobankaasi u dhammaystirmaan rag iyo dumar midkuu doonaba ha ahaadee macnaheed waxa weeye wuu qaangaaray kaasi waa fi dakari walunhaa kii labaa iyo kii dhadigaaba way wadaagaan walixtiraam waa ixtilaam iyo biyihii iyo biyihii taranku ay isku arkaan fi dakri wاlunhaa fi dakri kii labaad iyo walunhaa kiidad yaha litisci siniin sagaal sano ay isku arkaan ixtilaam waxaa la yidhaha waa waa riyadaa la yidhaha waxaanu qofku arka marka uu seexdo waxaa loo jeedaa oo calaamadihii qaangaarhka ka mida inay inankii iyo inantiba ay biyaha taranka ee manida la yidhaahda ay isku arkaan intii ay sagaal sano gaadheen kadib sagaal sano markay gaadheen kadib haddii ay biyaha isku arkaan macnaheedu waxa weeye oo ay riyoodaan ay biyaha isku arkaan ama si kale uga yimaadaan waa qaan gaadheen weeye labadiba walixtilaamu fi dakri walunha litisci siniin sagaal jir iyo wixii ka sii dambeeya haddii ay ixtiraamka iyo biyaha taranka isku arkaan waa qaan gaadheen weeye labada calaamadood waa laba calaamadood oo la isku waafaqsan yahay oo ay labkii iyo dhadigiba wadaagaan waalxaydu fi lunhaa litisci siniin waa inantii oo isku aragta dhiiggaa caadada litisci siniin sagaal jir iyo wixii ka sii dambeeya oo inantiina dhiiggaa caadada isku aragto hadday inantuna dhiiggaa caadada isku aragto sagaal sano ka hor yacni sagaal intay gaadhay sagaal sano intay gaadhay kadib hadday isku aragto iyaduna way qaan gaadhay weeye macnaheedu taasina waxay u gaar tahay dumarka oo hadday dhiiggaa isku arkaan iyaguna waa qaan gaadheen waxay culimmada qaarkood raaciyaan ama madaahibta qaarkood yacni timaha xubinka taranka hareerihiisa ka baxa iyo hadday ka soo baxaan iyo ayagana culimmada qaar baa ku dara laakiin madhabka shaafici waa saddexdaa waxa lagu qangaadhaa faslun haadaa faasilun kani waa mid kala saaraya wixii inoo soo hormaray iyo waxa inoo soo socdaa waxaanu kaga hadlayaa sheekhu istijada waxa la yidhaahdo siiba istijada marka dhagax lagu istijaysanayo biyuhu iyada waa iska macruuf oo waa wax la yaqaane waayo tahaaradii dee waxa ugu horraynaysa istijadii ilaa had iyo gooraare dee waa waxayna yacni baahiya ilaahay nagu abuuray oo kaadi iyo saxare iyo baa jira marka ugu horraysa ee aad tahaaro qaadanaysa salaaddiiya loo gudbaya dee waanaad istijootaan istijoodata biyaha iyada garanaya balta dhagaxa lagu istijoodo ayaanaynu hallan ka gelaynaa wuxuu sheekhu yidhi shuruudu ijzaa'i alxajari dhagaxa guditaankiisa uu istijada gudayo shuruuddeedu amaaniyatun waa siddeed shardi marka dhagaxu uu kuu gudayo istijo ee uu halkii biyaha kuu gelayo ee la odhanayo qof dhagax ku istijooday baa tahay shuruudda uu kuugu gudayo shuruudu ijzaa'i alxajari amaaniya waa siddeed siddeed shardi ayaa laga maarmaana xajarkana waxaa la mida baa la yidhi dhagaxun yacni inuu noqdo laga maarmaan ba madagba shaaficiya waxay qabaan wax kasta oo adag oo daahir ah oo qaalic ahoo nijaasada kaa fujinaya oo aan muxtaram ahayni bimacnaa haddii aad tila warqad baan ku sijoonayaa ama keliniskan yara iminka faraaqa la iska afka la iska maray macnaheedu waxa weeye way ka dusaysaa nijaasadiiba intay ka dustaa bay gacantaadii u gudbaysaa marka waynu shay qara la yahay waynu shay daahira yahayoo shaygii nijaasa haddaad tiraa saalaan ku sijoonayaa maya yani waa madhabka shaaficiya waa inuu qaalic yahay oo nijaasadii shay kaa goynaya waynu yahay bal iminka quraarad waxaad istidhaahdaa yacni ku istijood haddaad dhinacan ay afka u leedayna inay ku jaraabaa laga yaabaa dhinacan kale haddaad ugu istijoodtana waxba kaa goyn maysa way dul marmaraysaa uun marka waynu qaalicnaya ayaa soo gelaya baa la idhao la mida yacni dhagaxa kow ka horeeya an yakuuna bialaaati axjaar shardiga ugu horeeya ee dhagaxu istijo kugu gelaya waa inuu saddex dhagax yahay an yakuuna bialaaati axjaar saddex dhagax waa inuu yahay oo mid iyo laba toona ma bannaanee saddex dhagax wayna ugu yartay madhabka shaafici wuxuu qabaa inaan saddex dhagax waxba shardi ahayna saddex masaxaad un loo baahan yahay oo haddii dhagax weynoo saddex wejile aad soo qaadatood wejigaana iska mariso wejigana wejiga kalena iska mariso inay kugu filan tahay ee saddex midhun inaad soo qaadtoo kala go-ani iyagu waxay qabaan inaanu daruuri ahayn ee saddex masax weyn waxaa loo jeeda saddex dhagaxoo gaara maaha an yakuuna bialaaati axjaar waa inuu saddex dhagax yahay wa an yunqiya almaxalla meeshiina waa inuu tahiriyaa waa inuu meeshii dee ama saxaradu ay ka soo baxday ama kaadidu ay ka soo baxdayna waa inuu taahiriyaa u nadiifiyaa oo wax raadi aanu ku hadhin bimacnaa waxa weeye haddii ay saddexdii daahirin weydo waa inaad afar iyo shan ka dhigta weliba tiro isdheer baa wanaagsan a shan ama toddoba inaad ka dhigto adigu waxaa loo jeedaa saddex keli intaad mariso inaad ka dhaqaaqda maaha saddexdii waa inay daahiriyaan hadday daahirin waayaanna waa inaad kordhisaa weeye wa an yunqiya almaxalla meeshiina nijaasadu ay ka soo baxdayna waa inuu daahiriyaa wa an laa yajifa annajisu nijaastiina waa inaanay angegin nijaastiina waa inaanay angegin markaad dhagax ku istijoonayso waa inaan nijaasta angegin haddii aad masalan meel aada xaajadaadii ku gudato ugu yaraan aada nusa saac fadhido waaba iska yar fikirtayba waxbaad iska wadwaday dee wixii oo qallalay baad tihi markaa dhagaxayaan soo urursanayaan iska marinayaa may waxba dhagaxaas ka tari maayo marka biyo mooyaane dhagaxii markaa uu ka baxay meesha kuu gudi maayo ee waa in nijaasadii oo qoyan aad dhagaxii marisaa wa an laa yajifa najisu nijaastiina waa inaanay engegin wa an laa yantaqila waa inaanu guurino waa inaanu guurin oonu meel kale gaadhin meeshaa uu ka soo baxay mooy meel kale waa inaanu gaadhin oo haddii uu dhul kale sii gaadho meelo kale kaaga dulduulo boodyaha kaa gaadho lugaa kaa gaadho dhagax baan marinaya dhagaxu halkaa waxba kama taray halkaa uu ka soo baxay inbu wax ka taraa sharci ahaan waa inaad meelaha kale biyo la doonataa wa an laa yantaqila waa inaanu guurinoo meeshii uu ka soo baxay aanu ka guurinoo meel kale aanu u guurin wa an laa yaطlaca calayhi aakharu wax kalena waa inaanay ku soo dariyin wax kale oo aan jinsigiisa hayna waa inaanay ku iman masalan haddii wax kale lagugu saydho ama caanaba ka soo qaado ama wax kale ayaa meesha ku darsamay dhagaxi markaa kuu gudi maayo wabay dhacdaa mararka qaarkood inuu qofka isagoo biyo moodaya dee inuu caanaba qaato oo markaa u haddii markaa ay caanihii meeshii ku dhacaan dhagax baan isticmaalay maaha biyo mooyaana dhagaxii wax kalaa kusoo darsamayoo dhagax kafayn maayo wa an laa yaraa calayhi aakharu wax kale oon wixii meesha ka soo baxay ahayn waynaan ku soo darriyin oonu ku imanin wa an laa yujaawiza safxatahu xashafatahu waana inaanu ka gudbin safxada qofkaa istijoonaya dabadiisa intaa islaabta ee waxana ay ka soo baxaan waxashafatahu iyo xubinkiisaa tarankae ragga intiisaa hore waa inaanu ka gudbin oonu meelo kala gaadhin wa an laa yujaawiza wa inaanu ka gudbin safxatahu baridiisiiyo intaa isku laabanta waxashafatahu iyo xubinkiisa taranka intaa hore waa inaanu dhaafin oonu ka gudbin walaa yusiibahu maaun biyana waa inaanay asiibinoo biyana waa inaanay ku dhicin biyo waa inaanay ku dhicin oo haddii ay meeshii biyo ku dhacaan ayagana dhagaxi kuu gudi maayo waa inaad markaa biyahaasu ku dahaaro qaadataa ee dhagaxa oo keliya waxaa bannaan inaad marka hore yani se madhabka shaafici ay sheegaan ayagu ay qabaan intaad dhagaxa isticmaasho inaad marka dambena biyo uga dambaysiiso laakiin intaad biyo yar ku shurto inaad haddana dhagax baan ku qallajinaya baan lagu ogolayn walaa yusiibahu maun biyana waa inaanay asiibin wa an takuuna alaxjaaru aahira dhagaxyaalka lafdooduna waa inay yihiin kuwa daahira ah oo dhagaxyaal nijaasoobay iyo wax nijaasa midnaba waa inaanad ku istijoonin bimacnaa daahirkana waxaa looga jeeda waa inaad adigu wax nijaasa ku arkaynin meel nijaasana aanad ka qaadin dee laakiin dhulkaa la marayo way iska caadi markaa wa an takuuna alaxjaaru daahira dhagaxyaalkuna waa inay daahiriyiin sideeddaa shardi marka la helo ayaa la odhan karaa qofkaasi dhagax buu ku istijooday oo istijadiisi way dhammaystirantay mid ka mid a haddii la waayana macnaheedu waxa weeye dhagaxaasi istijo kuuma noqonin istijadii baynu ka gudubnay faslun haadaa faasilun kani mid kale saari weeye wixii inoo soo hormariya waxaa inoo soo socdaa furuud lwuduu'i sita weysadii buu inoo gelay mar haddii istijadii laga soo baxay maxaa ku xiga dee weysadii furuud lwuduu'i weysada faralyaalkeed sittatun waa lix arkaantane ama faralyaalka weysadu ay leedahay waxa weeye lix lixdaa mid ka mida haddii la waayo macnaheedu waxa weeye weyse kuma jirto ee weysadii lixdaa farad ayay ka kooban tahay alawalu ka u horreeya waxa weeye anniya waa inaad niyeysaa weysadan yacnii dee maydhashadan aada maydhanaysa ee aad gacmihii maydhaysa eed wejigii maydhaysa ee aad waa inaad niyeysaa oo yacnii inaad waysela'aan yacni aad xadadkii yaraa iyo waysela'aantii aada iska qaadayso ama salaad aad u tahaaro qaadanayso waa inaad niyeysaa xadadkii kugu sugnaayo waysela'aanta iska korqaadkiisa si wixii waysela'aanta kaaga xidhnaa aada u bannaysato waa inaad niyeysaa markaa xadadkii yaraayo waysela'aanta iska korqaadkiisa ama tahaaro aad salaad u tahaaro qaadanayso ama weyse waa inaad niyootaa waxalay qofka sidaa niyoonaya waa qofka aan daa'imulxadat ahayn daa'imulxadat waxaa jira dad xadadkoodu iska daa'im yahay masalan ilaahay naguma keena qof baa kaadida uni ka soconaysa ama saxaradiisi baan istaagaynin amaba masalan neef baan istaagaynin qofkaasoo kale waxa la ydhaha daa'imulxadat baa la ydhaha waa qof mar walba xadadkiisa iyo weysalaantiisa ay joogto tahay kaasoo kale markuu weysaysanaya muxuu niyoonayaa bay yidhahdeen salaadda banaysashadeedin buu niyoonaya ilaa xadadkiisii maba kor noqonayo e salaaddii banaysashadeedii ayuu niyoonayaa markaa ka horreeya waa niyadaa ahaanii ka labaadna gaslu lwajhi waa inuu qofku wejiga maydhaa weji waa intee xadkiisu wejiga xadkiisu waxa weeye timuhu caadi ahaan halkay ka baxaan ilaa lafdaa garhka mindhig ilaa dhegta kala ballan intaasaa wejiga la ydhahdaa macnaha waxaanu leeyahay timuhu caadi ahaan halkay ka baxaan haddii qof ay timihiisu ku soo dhowaadaan sunnayaasha way dhacdaa mararka qaarkood halkaasunbuu ka bilaabaya maaha caadi ahaan halkay dadka u caadigae timuhu ka baxaan ayuu ka bilaabaya wey hadday timihiisi ka hooseeyaan haddii uu deeb yar bidaaraysaba meelahaa dambe ay ku tatagaanna halkaa timaha gaadhsii la odhan maaye waa halkii timuhu caadi ahaan ka bixi jireen unbaa la odhanaya iyo weyse aada ku eg tahay marka waa halkaa ay timuhu caadi ahaan ka baxaan ilaa lafdaa garka min dheg ilaa dheg balan intaasaa la weji waynaad intaa si fiican aad u wada maydhaa oo aad gaarsaanood ka degdegin dhallinyaradayba markay soo yar feedhaan ayay markaa la yar xadxadaano saa yidhahdaane looma baahnay waa in si fiican biyaha loo wada gaadhsiiya weliba wax sahara maaha oo de waa meelaha wirwiraya maalinta qiyaamaha ee ummadaha kale lagaga soo soocayo in alliyaaliyo intii aad weysada gaadhsiin jirtay ayaa maalintaa wirwiraysaa marka inaad isku yaraysa maaheen waa inaad qumaati wada gaadhsiisaa haddii kale nuurkaasumaad isku yaraynaysaa man istaaca an yutiila quratahu falyafcal baa nebigu ui qofka kara inuu dheereeyo ha karo ha sameeyo aslulwaji waa wejigii maydhitaankiisa iyo intaa aynu sheegnay waxa liyaaliya wixii time ku yaalla ayaguna haddayin kuwa hareerteegaha ka baxay hadday yihiin markaa waxaa time ku yaal loo dhammina waa soo gelayaan ahaalidu ka saacadna gaslulyadayni waa labada gacmood maydhitaankooda maca almirfaqayni maca alxusullada la maydho rugniga faradka saddexaad ama rugniga saddexaad waa in labada gacmood la maydho iyo wax liyaaliyo wixii ku yaalla ilaa xataa ciddiyaha hoostooda iyo wixii wasakhay ku jiraya waa in laga wada saaraa isagaa shuruudda weysada inoo sheegi doono marka shuruudda weysada uu ka hadlayo isagaa inooga sii hadli doonee waa in labadaa gacmood aad maydhaa ilaa iyo xusullada macnaa macal xusulladaad la maydhaysaa inta faradkaay waa ilaa xusullada laakiin inaad ilaa cududda gaadhsa waa nuurkii ood sii dhammaystiranaysa un ilaa cududdood gaadhsiisa waa nuurkii qiyaamahood sii dhammaystiranaysa un marka ahaalidu qaslulyadayni maca almirfaqayn waa labada gacmood oo la maydho maca mirfaqaynka alraabicu ka afraadna waa masxu ra'si madaxa oo la masaxo madaxa oo la masaxo ayaa isaguna ka mida furuudda weysada oo madhabka shaafici waxay qabaan qayb ka mida in la yska masixi karo laakiin sida sunnaha nebiga ka sugan ee ay madhabka shaaficina sunnaha ku tiriya waxa weeye inaad wada gaadhsiiso madaxaaga dhammaantii inaad wada gaadhso intaad xaggaa fooda kaga keento aad sidaa tidhaahdo ood haddana saa ugu soo celiso sida fiican ee nebiga ka sugnaatay waa sidaa amaa inaad haddii aad masalan ay wax kuu saaran yihiin intaad qaybna masaxdo aad haddana wada gaadhsiiso cumaamadii kofiyadda waxaa kuu saaran taasina waa mid ka sugan weeye oo had iyo goolaale waxay madaahibta qaarkooda ay farad ku sheegaan kuwa kalena waa sunnun bay yidhahdaan iminka madaahibta qaar baa qabay in sidaasunay tahay in la wada masaxo madhabka shaaficina waa sunna sidaasi markaasi waxay dhaha khuruujan min alkhilaaf si aad khilaafkaba uga baxdo waa inaad sida wanaagsan ee laisku waafaqsanya ad samaysaa masxu ra's alkhaamisu ka shanaadna waa gaslu rijlayni labada lugoodod maydho maca alkacbayni maca alkuraamaha labada lugodood maydha maca alkuraamahoodood si fiican iyo wixii dildilaaca ku jira iyo meelaha laalaabma iyo farya farooyinka dhexdooda iyo waxaan layahan iyo waxaasoo dhan waa inaad ayagana aada maydhaa markaa ilaa kuraamahan weeyaan faralkuye sida wanaagsanna waa inaad ilaa iyo waxa ka sarreeya ilaa kubka bartankiisa halkaad gaadhsiin karto illa waa nuurkii maalinta qiyaamaha eh waa inaad samaysaad ilaa kubabka soo maydhaa alkhaamisu gaslu rijlayni waa labada lugoodoo la maydha maca alkacbayni maca alkuraamaha asaadisu ka lixaadna atartiibu waa tartiiboo sidaa aanu soo kala tartiibinay waa in loo shee loo loo weysiistaa oo masalan aad niyadii ugu horraysiisaa ood wejigii maydhaa ood gacmihii ku xigsiisaa ood madaxii masaxdaa oo aad lugihii maydhaayood ugu dambaysiisaa haddaad laakiin tartiibtaa isweydaariso oo aad lugaha ka bilowdo ma ansaxayo sunnayaalkii waysada sheekhu inooma sheegino waxaa ka mida inaad cadeeto waxaa ka mida inaad kafafkaaga hore aad maydho waxaa ka mida luqluqashadii iyo sandaarsigii waxaa ka mida xubin walba inaad saddex jeer maydho waxaa ka mida inaad midigta ku horraysa gacanta iyo lugtaba inaad midigta horraysiiso waxaa ka mida dhegaha masixitaankoodii waxaa ka mida inaad xidhiidhiso weysadii oo aanad kala angejinin waxaa ka mida inaad xubnaha si fiican aad u wada gaadhsiisaana ka mid weeye sunnayaasha waxyaalo markaasi dee makruuhaadahoo la kohday baa jiro oon weysada u wanaagsanaynoo dee waxa aynu sunnaha ku sheegnay oo aad ka tagtaa waxay ka mid tahay waxyaalaha karaahiyada ayay ka mid tahay biyaha oo aad markaas si u isticmaasho makruuhu fi lmaayi xayu asrafa walow min albaxri alkabiir ikhtarafa makruuha ayay ka mid tahay yacni waxaa loo baahan yahay qofku hadduu ama qasabad ku weysaysanayo ama aad weysaba ku weysaysanayso waa arrin aad inooga dhiman xubin walba inta ku filan inaad u qaaddo intaad qasabadda halka ugu dambaysa geysa fadhaqaad si aad tidhaahdaa looma baahnaa waa dembi bay noqonaysaa aad ka gelayso biyaha waqafka ummadda loogu kalay dembi aad adoo weysaysanayaa dembi gelaysaa waa inaad saa u qabataayoo inta ku filan wejigaaga dabeetana qasabadda aad xidha ood marisaa haddana gacantii ama aad yaraysaa makruh waxay noqonaysa haddii qof kalaaya ku dhacay bay noqonaysaa adoo weysaysanaya marka israafkaasina waa ka mid markaa weysada sunnayaalkeedii iyo makruuhaadkeedii iyo faradyaalkeedii waa kuwa adigoo markaa dee sandaarsigaa iyo ka taga sidaynu tilmaannay ayaguna waa ka mid karaahiyada faslun haadaa faasilun mid kala saaraya weeye wixii inoo soo horreeyey iyo waxaan soo socdaa anniyatu niye markaad doonayso waa qastu shay shay loo qasiyay muqtarinan bificlihi isagoo falkiisana la xidhiidhiyey niye haddaad doonayso waa shay aad u qasado oo aad isla markaa la xidhiidhiso falkiisiina iminka weyse aad u qasaday dee waadigaa u soo fadhiistay ood falkiina raacisood markaa weysadiina ku bilowdo ayay noqonaysaa niyadu qasdu shayi shay loo qasiya muqtarinan bificlihi adigoo falkiisiina la xidhiidhinaya wa maxalluhaa meesheeduna alqalbu meesha wax laga niyeeyaana waa qalbiga qalbigaa laga niyeeyaa watalafudu bihaa ku hadalka lagu hadlayaa sunnatu waa sunne sunne muxuu uga jeedaa waa shay iska wanaagsan oo maxay yacni leeyihiin macnaa waa sunnihii nebiga maaha waa shay iska wanaagsan bay leeyihiinoo waxay ku cileeyaan liyusaacida lisaanu lqalba si qalb carabku qalbigii uu taageero oo wixii aad ku haysatay maskaxda carabkiina inay ka soo baxdo labadii ay isku dhacano istaageeraan macnaa waa cilladaasun laakiin sunnihii nebigay ka sugan tahay maaha waayo nebiga ku hadalka niyadu kamay sugnayn saa darteed baa waxaad arkaysaa culimo qaarkoodoo leh ama yacni dee culimada muxaqiinto dhan watalafud biha bidca baa iyagu dhaha ku hadalkeedu waa bidco ayaguna cilladaas waayo nebiga kama sugnaan bay yidhahdeen ayaguna waa sunna macnaheed waxa wa wax wanaagsan bay uga jeedaano way iskaashanayaan waa intaasun wa waqtuhaa waqtiga la niyeeyaana waa cinda gasli awal juzi min alwejh qaybta u horrayseed maydhaysa wejiga ayay maxalka niyaduna yahay markaad niyeynaysaa waa marka ugu horrayseed wejiga qayb ka maydhayso wa waqtuhaa cinda gasli awal juzi min alwejh qayb ka u horreeya wejiga markaad maydhayso weeyaan wa tartiibu tartiibtuna waxa weeye an laa yuqadama cudwun calaa cudwin xubin waa inaan xubin laga hormarin tartiibtu oo xubinkii u horreeyey aad sidii lagugu sheegay aad u wadaayo inaad xubnihii isdhexgelin ood odhanin sow la mayri maayo un haddaan luga kaga imaadiyo haddaan weji kaga imaaddo wa isku mid aanad odhanin faslun halkana wuxuu sheekhu inooga hadlayaa waxa lagu dahaaro qaato kow dee biyaha ka ah biyaha lafdoodii ayuu marka halkan aynooga hadlaya sheekhuo wuxuu idhi almaau biyuhu qaliilun wa kaiir waa kuwa yar iyo kuwa badan ayay biyuhu u qaybsamaan waa madhabka shaafici agtiisa cinda almadhabi shaaficiy biyuhu waa kuwa yar iyo kuwa badan alqaliilu biyaha yari maa duuna alqullatayn laba jalxadood wixii ka hooseeya waxaa dhaha biyo yar waalkaiiru biyaha badanina qullataani fa akar waa laba jalxadood iyo wixii ka badan madhabka shaafici dhexdiisa biyuhu waa labadaa qayboodun waa biyaha yar oo ah laba jalxadood wixii ka hooseeya biyo badan oo laba jalxadood iyo wixii ka sii badana markuu labadaa inoogu qaybiyey ayaa haddaba maxaa ka dhalanaya wuxuu uhi waalqaliilu biyaha yari yatanajasu waxay ku nijaasoobaan biwuquuci najaasati fiihi nijaaso ku dhacday wain lam yatahayar yaanay doorsoomin bih biyihii mar hadday laba jalxadoodba ka yar yihiin madhabu shaafici waxa weeye oo nijaaso la arkayoon macfi hayna ay ku dhacdo biyahaasi waa nijaasoobeen weeye dahaaro ma gelayaan yaana isma bedelinbe iyagu saasay qabaan laakiin waxay dhahan nijaasadaasi waa inaanay nijaaso macfiya aanay ahayn nijaasooyinka macfiga aha layska dhaafay waxay yidhahdaan waxa ka mid a dee nijaaso aan ishu qabanaynin wax yaroo biliqun yidhi oo aanay ishu qabanaynin nijaaso macfiya weeyaan bay dhahdaan waxyaalaha baktiyada waxyaalaha markaa haddii meel la xubin laga jaro aan dhiig yeelan xayawaanaadka haddii xubin laga jaro aan dhiig yeelan sida duksiga iyo wixii la mid a haddaad imanka lugoysa dhig ka iman maayo xayawaanaadka noocaasana ayaguna haddaanay fara badnayn oonay doorin amaba aan cidi ku daadinin ayaguna waxay yidhaahdaan macfi weeyaanoo waxba dhibaato ma laha markaa waxay leeyihiin biyahaasi mar haddii ay sidaa yihiin nijaasana ay ku dhacdo way nijaasoobayaan yaanay doorsoomin be waxyaalaha madhabka shaafici macruufka uu ku yahay ee aan la dhaadin waxa ka mid a marka masalan shay nijaasoobay biyaha yar lagu maydhayo waa cidda madhabka shaaficiya masalada haysataa waxaa laga maarmaana bay culimmadu in biyaha dusha lagaga shubo biyaha in dusha lagaga shubo oo dabeetana marka laga maroojiyo saa biyi lagaga saaro laakiin biyo yaroo sinxi lagu shubay oo dabeetana maradii nijaasayd la gelinayo oo haddana mid kale laga sii dabagelinayo waxay ku leeyihin taa u horraysaa nijaasaysay dabeed wixii dambana waa wada nijaasoobayaan laakiin waa in dusha lagaga shuba mar hadday biyihii yar yihiin dabeedna saa lagaga saaray oon maradii lagu soo celinin haddana kuwii kale la maynayaan saa loogu shubaa in laga sii dabagelinin saasay qabaan markaa biyaha yar ayagu waxay leeyihiin sidaas ayay ku nijaasoobayaan bay qabaan halka madaahibta kale ay qabaan ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan biyo ama bakeeri aadaan ama foosta ha ahaadaan biyahaasi markay isbedelaan unbay nijaasoobeen ayay qabaan madaahibta kale qaarkood laakiin madhabka shaafici saasuu qabaa waayo walkaiiru biy waxa ayagana biyaha ay kala mid dhigaan waxyaalaha kale maayacaadka ama caanaa amaba subaga haddii aanu mid fadhiya ahayn waxa dha yara nijaas hadday ku dhacdo intuu doonaba ha leekaadeen waa la mid oo wuu nijaasoobaya walkaiiru biyaha badani laa yatanajasu ma nijaasoobayaan ilaa idaa tagayara طacmuhu markuu dhadhankiisu isbedelo mooyaane ow lownuhu midabkiisu ow riixu ama urtiisu mooyaane biyaha kale waxay nijaasoobaan biyaha faraha badani waxay nijaasoobaanun marka ama dhadhankooda isbedelaan misaad ka garanaysa nijaastii ama midabkoodu isbedelay dee midabkii biyanimo ka tagaan ama urtoodii ay isbedesho waa nijaas waajada iska cabi jirna inkastoo markaa dee madhab fara badan madhabkaa imaamu maalik oo kale uu qabo inaanay kaadida geelu nijaasba ahayn laakiin inagu ina waa shaaficiya haysana haddana waataynu iska cabi jiray markaa ajadaan markaa biyuhu hadday fara badan ma nijaasoobayaan inay isbedelaan dhadhanka iyo midabka iyo urtu mooyaane waaye faslun haadaa faasilun mid kala saaraya weeye wixii inoo soo horreeyey waxaa inoo soo socdaa halkana wuxuu inooga hadlaya mar hadduu weysadii iyo biyihii baa inooga soo hadlay sheekhu bal maydhashadii muujibaat اlgusli sita inaad maydhato waxaa kugu waajibiyaa waa lix shay lix shay ayaa kugu waajibiya inaad maydhato ka waraya ilaaju اlxashafa fi اlfarj xubinkaa ragga intiisa hore oo xubinkaa dumarka la kulma waa mid yacnii labka iyo dhadigoo xubnahooda ay kulmaan ama labadaa la gudo oo kulma walow yaanay biyihii taranku kaba imaninbe hadday labadaa xubnood kulmaan labadaa qofba maydhi baa ku waajibay oo waxay noqonayaan laba qofoo jinaabaysan ilaaj اlcashra fi اlfarj waa xubinkaa taranka raggoo kaa dumarka la kulma way waa mid wa khuruuju اlmaniyi iyo manidii oo soo baxda manidu waxa weeye waa biyaha taranka oo soo baxa raggii iyo dumarkii midkii ka yimaadaanba ha ahaatee waxa maydh ayaa waajibaya waxay culammadu yidhahaan markay sheegayaan waa biyo cad oo adag oo soo baxa yacni aan si caadiya u dareerine boodday ku soo baxaan macaansina way leeyihiin macaansina way leeyihiin urna way leeyihiin xubinkuna dabadeed yacni ma sii taagnaado ama ma tabariyo tilmaamahaasu leeyihi waxa tilmaamaha loo sheegaa yacni waxaa jira biyoyow la midoo aanay la xugun ahayn ayaa jira waxay culimmadu saa ugu qeexayaan waxaa jira biyoyow kale oo xubnaha taranka ka yimaada oo aan iyagu xukunkaa maydhida kelin laakiin wax kala keena sidaa daraaddeed bay u qeexeen oo yidhahdeen biyaha maydhiga kugu waajibinaya waa biyaha cad ee adag ee soo boodaya ee macaansiga leh weeyaan ee ladadii shaawada ku soo baxa waxaa jira biyo cad oo ayagu jilicsan oo dhega oo masalan qofku markuu hamoodo soo baxa ayagu male tilmaamaha boodidda male macaansigaana male biyaha medi baa la yidhaha medi meni lama yidhaha ee kuwa hore meni bay ahaayeen kuwan waxaa la yidhaha medi waxaa jira biyo kale oo cad oo adag oo aan wax ura lahayn laakiin kaadida dabadeed yimaada ama qofku markau wax culus qaadaabay yimaadaan biyahaana waxaa loo yaqaanaa xagga sharciga wadi baa la yidhahdaa halkay ka hore medi ahaayeen waa labadaa midun kuwa qayilaa kay sheegaana ama ma qayiloo ma aqaanee kuwa qayilaana waxbaa naga yimaada yidhaahdaano waa labadaa midun markaa labadaa inuu qofku ka maydhaa waajib maaha laakiin waa nijaas ay laga maarmaantay qofku inuu ka istijoodo maradiisa iyo jirkiisa halkii gaadheenna waa inu iska maydhaa waa inuu ka istijoodaa maradiisa iyo jirkiisa halkay gaadheenna waa inu iska maydhaa markaa medi iyo wedi baa la yidhahdaa kuwa maniduna waa biyaha gaarkaynu sheegno maydhi baa iyagu waajibiyaan walxaydu wanifaas waxaa kaloo iyaguna maydhi waajibiye dhiiggaa xaydkee caadada iyo dhiiggaa nifaaska la yidhaha dumarka ka yimaada labadaa dhiigna dumarka markay ka yimaadaan ay ka dhammaadaan iyaguna inay maydhaan baa waajib ku noqonaya walwilaada ka sharaad ee maydhi waajibayna waa dhalmadoo dumarku iyaguna markay dhalaan xataa haddaan dhiigba la soconin way dhici kartaaye iyagana inay maydhaan baa waajiba waa walow ilmo weyn bayaanu ahaanina xataa ilmo waxoogayahoo dee abuurmay un markuu ka yimaado ayagana waa inay maydhaan waalmawtu ka lixaadna waxa weeye waa geerida qofka muslimkii markuu geeriyoodo isagana maydhi baa u waajibay oo dadka muslimiinta ah ee ka dambeeya waa inay maydhaan waxa maydhi waajibiyaana waa lixdaa shay waayo faslun hadaa faasilun mid kala saari weeye wixii inoo soo horreyy waxa inoo soo socdaa furuudu lgusli itnaan waayo waxaa laynoo sheegay wixii maydhi waajibinayey maydhasha maxay noqonaysaa faralyaalka maydhashadu waa laba keliya mid saddexaad ma leh anniya waa inaad niyeysaa horta waxaanaad ka maydhanayso ma jinaabaad ka maydhanaysaa ma wax kalaad ka maydhanaysaa gabadhi maxayd bay ka maydhanaysaa waxaanu qofku ka maydhanaya waa inuu niyeeyaa oo niyada uu geliyaa niyadana waa taynuni dee waa shay aad u qasadoo falkiisa aad la xidhiidhiso mar haddaad biyihii soo qaadato dabeetana aad isku shubto oo adoo ujeeddadaad ka maydhanaysaana jinaabadii ay tahay waa kuu idilyaho taasi waa niyo ka labaadna waa tacmiimu lbadani bilmaa waa inaad jidhkaagii aad biyi wada gaadhsiisaa jidhkaagu siduu u dhan yahay waxa la yaaliya wixii daahir ah waa inaad gaadhsiisaa jid ahaan iyo ciddiyo iyo timo kuwo markaa muqdiyo kuwa aan muuqanba waa inaad gaadhsiisaa maydhashadana waxa arkaanteedu ay tahay ama faradyaalkeedu waa labadaasun waxyaalaha loo sunneeyo maydhashadee sunnayaalka maydhashadee ku wanaagsan waxaa ka mid a inuu qofku istaag ku maydhaa way wanaagsan tahay inuu sii weysaysto marka hore waa wanaagsan tahay oo weyse uu ka horraysiiyo had iyo gooraale jidhku markaad maydhaysa meelo badan oo laalaabmo aan biyuhu gaadhin baa jira biyahan intaasaa isugu shubta ama aad qasabadii soo istaagto inaad ka dhaqaaqdaa kuguma filla waa inaad kilinkilooyinka iyo meelaha laalaabmo oo dhan aad biyihii wada gaadhsiisaa haddii laakiin sharax sharaxun intaad isku siiso aad dabeetana tuwaal qaadato waxaa laga yaabaa weligaaba inaad junubun ahaato weligaaba inaana jinaaba kaa bixin ayaa dhici karta markaa waa inaad weliba jirkaaga aad gacanta gacmaha wada gaarsiisaa intii aad awoodayso waa inaad weliba saddex saddex aad u maydhataa oo dhinacan aad ku horraysaa oo dhinacanoo aad dhinacyadana aad wada gaarsiisaa waxyaalaha markaa dee makruuhaana sidaynu soo tilmaanay waxyaalihii yacni sunnayaashaasoo laga taga iyo biyihii oo aad israaf ku samayso ood isku badisa iyo waxyaalahaasina waxa ay noqonayaan waxyaalaha loo karaahiyeyso maydhashada markaa qofku inuu runtii dee aad iyo laxaad ugu dadaalo oo wixii loogu sheegay hadday weyse tahay iyo haddii ay maydhasho tahayba wixii faradyaalkeedaana inuu ilaaliyaa waa laga maarmaan wixii sunnayaalana inuu ilaaliyaana waa laga maarmaan wixii la yidhi waa makruuhoo dee way kaa nuqsaaminayaano waxbay kaa yeelaynayaanna inuu iyadana iska ilaaliyu ka digtoonaadaa waa arrin laga maarmaana halkaa inoogu joogo